faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
habeen wanaagsan halkani waa redio cadaada waxaad ku soo dhawaataan warka habeen qodobada caawa aad maqli doontaan waxaa uu dooroon madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo wafdi ballaaran hogaaminaya oo maanta u ambabaxay dalka jabaan dagaalamayaasha al-shabaab oo si kor uga hadlay doorashooyinka dhowaan ka dhacay kismaayo kuna hanjaba inay weerar ay ku qaadi doonaan deegaanada maamulka jubbaland madaxweynaha puntland siciid cabdulla hadini oo markii ugu horreysa safar ugu ambabaxay dalka etoobiya madaxweynaha somalilan oo kulan la qaatay madaxda xisbi siyaasiyeed ee ka jirta deegaanada maamulka somalilan afartan iyo labo ka mid ah shaqaalaha garoonka diyaaradaha magaalada hargeysa caasimadda somalilan oo maanta shaqadii laga joojiyey
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyaddaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habe wanaagsan saaxiibayaal waa hanabo isniina talada ay soo gelayso taalada ay ku aastaysan tahay lix iyo labaatanka bisha sideeda agasto sannada labaatan toban iyo sagaal warkaasoo faahsan caa waxaa la diyaaraa saaxiibkii jile jaamac jile jile mahadsanid xasan axmed maxamed iminkana warkii oo dhan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta waxay u ambabaxeen dalka jabaan sida warkan uu kusii ambaqaadayo maxamed axmed aadan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wafdi hogaaminaya ayaa maanta u ambaxay dalka jabaan oo ka furmayo shirweynaha toddobaad ee iskaashiga wadamada afrika iyo jabaan shirweynaha oo socon doona muddo u dhexaysa sideed iyo labaatanka ilaa soddonka bishan ayaa madaxa dalalka ku bahoobay madasha ururada qaramada midoobay iyo midooda afrika maalgashadayaasha iyo qobarada waxaay kaga arinsan doonaan mustaqbalka xiriirka labada dhinac kafaaideysiga kafaa'iideysiga fursadaha teknolojiyadda koruqaadista iskaashiga dhinacyada amniga socdaalka horumarinta xirfadaha shaqo abuurka xuquuqda aadanaha dimuqraadiyadda dhaqaalaha iyo maalgashiga wafdiga dowladda federaalk soomaaliya ee uu hogaaminayo madaxweynaha ayaa inta uu ku sugan yihiin magaalada yokohama ee martigelinaysa shirweynaha waxa ay kulandicodyo la yeelan doonaan qaar ka mid ah madaxda kasoo qaybgelaysa shirkaasi shirka waxaa kasoo qaybgelaya hogaamiyaasha dalalka afrika iyo jabaan hay-adaha qaramada midoobay ee horumarinta bangiga adduunka iyo golaha guddiga midooda afrika wafdiga uu hogaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalami danjire axmed ciise cawad wasiirka maaliyadda cabdiraxmaan ducaali beyre agaasimaha guud ee madaxtooyada nuur diiriye xirsi iyo la taliyaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee arrimaha dibadda balaal maxamed cusmaan al-shabaab ayaa waxa ay si kulal uga hadleen doorashadii dhowaan ka dhacday magaalada kismaayo ee jubbaland waxayna sidoo kale ku hanjabeen inay weerar ku qaadi doonaan guud ahaan deegaanada jubbaland xasan axmed maxamed ayaa amba qaadaya magaalada kismaayo ee caasimada kumeel gaarku ah maamulka jubbaland dhowaan waxaa ka dhacay doorashooyinka madaxtinimada jubbaland oo markii saddexaad lagu doortay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe dagaalamayaasha al-shabaab ayaa markii ugu horreysa ka hadashay doorashooyinka ka dhacay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose islamarkaasna ku soo baxay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmedoobe iyo laba madaxweyne oo looga dhawaaqay kismaayo kuwaasoo la sheegay inay yihiin madaxweynayaasha jubbaland gudoomiyaha dagaalamayaasha al-shabaab ee jubbooyinka maxamed abu cabdulla oo la hadlay idaacadda ku hadasha afka dagaalamayaasha al-shabaab ayaa wuxuu sheegay in dagaal la geli doonaan dhammaan kuwa uu sheegay in madaxweyneyaal ay ka yihiin maamulka jubbaland ee fadhigoos yahay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose sidoo kale sheekh abu cabdullahi waxa uu sheegay in jubbooyinka ay isku haystaan dowladaha kenya ethoobiya iyo dowlado kale oo reer galbeed ah kuwaasoo xusay inay ka wataan musharaxiin kala duwan isagoo sii hadlayay abu cabdulla ayaa wuxuu sheegay ciidanka jubbaland ay gobollada jubbooyinka uga sugan ay yihiin degmooyinka kale ah afmadow kismaayo islamarkaasna aysan waxba iska bedelin doonin mowqifkeeda ayna la dagaalami doonaan dhammaan madaxda jubbaland ee ku sugan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxaa khamiistii lasoo dhaafay lagu doortay madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmedoobe oo marka saddexaad u noqday hogaamiyaha maamulkaas waxaana isla magaaladaasi lagu doortay laba madaxweyne oo kale ahaa cabdinaasir seyraar maax oo ahaa musharaxiinta isbuldoonka ah jubbaland iyo cabdirashiid maxamed xidig oo ka mid ah golaha shacabka iyo baarlamaanka federaalka soomaaliya oo isna sheeganaya inuu yahay madaxweynaha saddexaad ee maamulka jubbaland madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni ayaa waxa uu maanta u ambabaxay dalka etoobiya isagoona mashaariic horumarineed la soo saxiixan doona mas-uuliyiin ka tirsan waddankaasi etoobiya madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi deni iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa safar shaqo waxa ay ugu ambabaxeen dalka dibaddiisa gaar ahaan dalka etoobiya waxaana la sheegay in safarkaasi uu ku danaynayo sidii uu mashaariic horumarineed ugu soo saxiixi lahaa deegaanada maamulka puntland garoonka diyaaradaha ee magaalada garoowe ayaa waxaa kusii sagootiyey madaxweynaha iyo wafdigiisa madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland axmed cilmi cismaan karaash mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha xukuumadda saraakiisha ciidamada iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan madaxtooyada puntland iyo mas-uuliyiin kale madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni iyo wafdigiisa ayaa inta ay ku sugan yihiin dalka etoobiya waxa ay kulamo muhiim ah la qaadan doonaan mas-uuliyiinta dalkaasi iyagoona intaasi kadib dalal kale uga sii gudbin doona safarkooda waxaa la sheegay in safarka madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni uu salka ku hayo sidii mashaariic horumarineed loogu keeni lahaa deegaanada puntland madaxweynaha maamulka somalilan ayaa waxa uu kulan la qaatay madaxda xisbiyada siyaasadeed ee maamulka somalilan anise cali xuseen ayaa amba qaadaysa madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi waxa uu maanta xafiiskiisa kulan kula qaatay madaxda xisbiyada kulankaas oo lagaga wada hadlayay si ambaqaadka heshiiska saddexda xisbi qaran ee qabsoomidda doorashooyinka oo ay kasoo qayb galeen gudoomiyaha xisbiga ocid injineer faysal cali waraabe iyo hogaamiyaha xisbiga wadani xirsi cali xaaji xasan oo wakiil kaga ahaa gudoomiyaha xisbiga wadani xisbiyadu mucaaradka ahi waxa ay daareen toban ka muujiyeen qaabkii ay u joojiyeen golaha wakiilada in ay ka doodaan mooshinka ahaa in la kordhiyo tirada xubnaha ka mooshinka doorashooyinka qaranka waxaa kale oo ay sheegeen in ay dood adag ka qabaan qaabkii uu u joojiyey ka doodista mooshinka garyaqaanka golaha wakiiladu sidii ay horeba warbaahinta ugu sheegeen inkastoo aynan filinayn in golaha wakiilada doodgeliy mooshinka ay u soo jeediyeen saddexda xisbi qaran haddana mar haddii garyaqaanka golaha dood sharci ka keenay madaxweynaha somalilan waxa uu ku teliyey in aynan wakhti badan ku lumin dood sharci xilligan balse laga faa'iidaysto muddada kooban ee aynu haysanno sidaa darteed waxa uu ka codsaday labada xisbi qaran inay qayb ka ahaadaan hanaanka geedisocodka doorashooyinka ee ay horeba saddexda xisbi qaran ugu heshiiyeen madaxweynaha somalilan waxa uu labada xisbi qaran ku adkeeyey in muhiimka koowaad la siiyo qabsoomidda doorashooyinka islamarkaana waxa uu u soo jeediyey asxaabta qaranka inay dulqaad u yeeshaan wixii ay ka arkaan gef iyo qalad inta lagu jiro hanaanka geedisocodka doorashooyinka madaxweynuhu waxa uu si cad u ballan qaaday in ay fulin doonaan qodobka afraad ee heshiiska saddexda xisbi gaadheen labaatan iyo toddobadii julaay kaasoo dhigayay in golaha wakiilada ee cusub la horgeeyo mooshin kordhinta labada xub ee guddiga doorashooyinka qaranka doorashada kadib kulankaasi waxa uu ku dhammaaday jawi degan waxa uuna madaxweynaha somalilan mar kale ka codsaday asxaabta qaranka in ay sii wadaan geedisocodka doorashooyinka sidoo kalena waxa uu ku bogaadiyey asxaabta qaranka dadaalka ay ugu jiraan qabsoomidda doorashooyinka ugu dambeyntii madaxweynaha somalilan waxa uu qoraal u kala diray shan iyo labaatankii agoosto laba kun iyo sagaal iyo toban asxaabta qaranka iyo golaha goortida si ay u soo gudbiyaan xubnihii cusba ee guddiga doorashooyinka qaranka si waafaqsan xeerka doorashooyinka madaxtooyada iyo golayaasha deegaanka afartan iyo laba ka mid ah shaqaalaha gegida diyaaradaha ee magaalada hargeysa ayaa maanta laga joojiyey shaqadii ay ka hayeen halkaasi maamulka magaalada hargeysa ee uu hogaamiye muuse biixi cabdi ayaa maanta waxa ay shaqadii ka joojisay shaqaale ka howlgeli jiray gegida diyaaradaha ee magaalada hargeysa ee cigaal international airports shaqaalahan ayaa maanta waxaa shaqo joojinta ay ku sameysay xukuumadda muuse biixi ayaa waxa ay tiradoodu dhan tahay afartan iyo laba shaqaale waxaana shan shaqo oo kala gedisan ay ka qaban jireen gegida diyaaradaha ee cigaal international airports ee magaalada hargeysa wararka aan ka helayno magaalada hargeysa ee maamulka somalilan ayaa sheegaya in sababta shaqada looga joojiyey shaqaalahan ka howlgeli gegida diyaaradaha ee cigaal international airports ay tahay in ay mushaar ka qaadan jireen dowladda federaalk ee soomaaliya oo maamulka hawada kala wareegay hay-adda duulimaadka hawada ee qaramada midoobey waxaa xusid mudan in dowladda federaalk soomaaliya ay muddooyinkii dambe la soo wareegtay maamulka hawada middaa oo suurtagal ka dhigtay in shaqaalihii ka howlgeli jiray qaybo kala duwan oo ka tirsan deegaanada somalilan garoomada diyaaradaha ee ku yaala ay hoos tagaan dowladda federaalk soomaaliya xukuumadda somalilan ee uu hogaamiye muuse biixi cabdi ayaa ku doodaysa inay shaqaalahaasi soo cadeeyaan inaysan ka mid ahayn shaqaalaha ay dowladda federaalk soomaaliya ay la wareegtay kadib markii maamulka hawada lagu celiyey magaalada muqdisho ee caasimada dalka islamarkaana ay soomaaliya la wareegtay hawada soomaaliya oo dhan shaqaalahan oo gaarayay afartan iyo laba shaqaale ayaa maanta laga caydhiyey garoonka diyaaradaha ee cigaal international airports ee magaalada hargeysa waxaana helo wareedyo ku sugan magaalada hargeysa ay sheegayaan in ay shaqaalahaasi dadaallo badan ku bixinayaan sidii ay ugu soo laaban lahaayeen shaqadii ay ka hayeen gegida diyaaradaha ee magaalada hargeysa guud ahaan iyo gebi ahaanba dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudanow intaa waxaa ku eeg warkii fiidnimo ee caawa warka waxaa soo saaray xasan axmed maxamed waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jila jaamac jila tan iyo kulanti dambe sidaa iyo أمان الله